aan ku bilownay faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dagaal qadhaadh oo shalay ka dhacay deegaanka cadakibir ee maamulka galmudug dagaalkan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyada ururka al-shabaab saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyey inuu dhaawac u dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarraysay qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya kadib dhaawacii ka soo gaaray dagaalkaasi wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya xaaladda deegaanka cadakibir ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay waxaana sida la xaqiijiyey ku dhintay ku dhowaad shan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo dhaawaca afar kale saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada al-shabaab dagaalka looga dilay in ka badan toban ka tirsan maleeshiyadooda hase ahaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya taliyihii guutada saddex iyo tobanaad qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka gaashaanla dhexe cali maxamed axmed soocadde iyo taliyihii howlgelinta qeybta kow iyo labaatanaad gaashaanla sare cabdulqaadir maxamed cartan gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii cada kabir ugu geeriyooday isbitaalka degmada cadaado jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo mar soo noqday taliyihii qeybta kow iyo labaatanaad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii cadakibir ayaa v o a uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaan marka hore anoo fursadda ka faaideysanaya taasdiraya taliska qeybta xoogga dalka iyo caayiladii ama eheladii ay ka dhasheen labada sarkaal oo aan runtii aqoon fiican ilaa muddo aan u lahaa labada sarkaalba nina wuxuu ahaa ciidankii hore ama saraakiishii hore u ahaa waa taliyaha guutada maxuun cali allah u naxariiste wuxuu kasoo shaqeeyey maamuladii xiin iyo xeeb burburka kadib kadibna wuxuu noqday waxaan filayaa inuu noqday taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta galmudug xilligii cabdikariim kadibna qaybta ayuu kusoo biiray wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta aniga isagoo madaxa waaxda tababarka qaybta ahaan xilka soo wareejiyey kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo ordhow mar dhow loo magacaabay waxaan u malaynayaa saddex bilood miyaame iyo lix bilood inta u dhexaysa inay taan u malaynayaa wuxuu ahay nin shaksiyadiisu aada ay u wanaagsan tahay xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaanka ahaatee aada ula shaqayn jiruu ahaa sidoo kale cabdulqaadir wuxuu ahaa allah u naxariiste saraakiishii ahlu sunno raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aada uga soo qayb qaatuu kamid ahaa darajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii sheekh shariif madaxweyne sheekh shariif xilligiisii kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne xasan sheekh ahay wuxuu ku magacawnaa tababarka wa waaxda waaxda howlgelintuu ku magacawnaa qaybta runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa dhisahayay oo ilaa taliyo urur soo qaatay ayuu ahaa marka intaan ka aqaano sidaasay ahayd dadla dhaqankiisu aada buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo iyo dadka deegaankaba sarkaal ay xurmeeyaan uu ahaa labadooduba aada baa loo xurmeyn jira marka intaan ka garanahayo waa intaas bashiir maxamed salaad afhayeenka maamulka degmada dhuusamareeb ayaa si kooban uga warbixiyey aqoonta uu u lahaa gaashaanla sare gazaawe
waa mahadsantaha walaal marka hore ina lilah wa ina ileyhi raajicuun allah u naxariisto walaalkeen corneyl cabdulqaadir maxamed cartan gasaawe oo kamid ahaa oo ahaa taliyihii howlgelinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybta kob iyo labaatanaad oo runtii aan aaminsannahay inuu ahay nin maaragtay waddo muhim ah ama maaragtay halbowlo u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta al-shabaab oo runtii cadaysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda soomaaliyeed gasaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda soomaaliyeedba ka baxay waxa uu ku dhashay gasaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada dhulsamareed waxa uu ahaa ama uu kamid ahaa dhalinyaradii aas-aasay halgankii kooxda khawaarijta al-shabaab ee looga saaray gobolada dhexe gaar ahaan dhalinyaradii magaca ahlusunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta al-shabaab wixii intaasi ka dambeeyana gasaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cada kibir xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada cadaado allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidkii uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireenna waxaan uga tacsiyeynayaa dhimashadaasi ku timid allah u naxariiste taliye gasaawe cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb